degmada xeelwaaq ee gobolka gedo waliba muddo ku reeta ardayda iyo walka baradow degmadaasi tiyon fadheeda doonana imtixaanka shahaadiga iyo dowlada dhexe fasalka tumiyonay lamaad kaasayti oo uus ku baahan ardayda sayti iskuulka imaamu shaafici ee degmada ceelwaaq iskuulkan yase isxilqaanay lankadhasi waleyna sanadkan qeyb uso kunagada doone arday ha kubati in iyo galan imtixaanka midaysan qaar kumada bulshadiyone aqoon-yahanada waliba siwiin iyo handhawaayna shaacinta in ceelwaaq ardayda fasalka tumiyonay lamaad ee imtixaanka iyon fadheeda doonaan waxaan ahay oday ka mida odayaasha iskuulka degmada ceelwaaqi imaamu shaafici ahna waalid waalidiinta ay ardadu u dhigtaan ka mida in degmada ceelwaaqi iskuulka imaamu shaafici uu gaara heer ah dugsi sare in ardada ka qalin jebisay ay maanta imtixaanka diyaar u yihiin maadaama imtixaankii uu diyaar yahay la yidhina badaxaa wax lagu qaado haddaan nahay degmada ceelwaaq iskuulka imaamu shaafici duruufo jira awgood ma awoodno laba boqoloo kilomitir in aan safar u soo galno oo kharash badan uu ku baxayo sidaas darteed waxaan codsanaynaa imtixaanka in ceelwaaq nooga keeno magaciida waa cabdulaahi axmed aadan ka mid ah macalimiinta dugsiga sare ee imaamu shaafici iskuulka dhexe sare ee iskuulka imaamu shaafici waxaan codsanaynaa in maamul goboleedka jubbaland ama wasaaradda waxbarashada iyo diyaha tacliinta sare ee jubbaland waxaan ka codsanaynaa wasiirka ondiriya in ay isku dayaan ama sidii ugu habboon ay nooga keenaan imtixaanka degmada asalaamu calaykum magacaygu waan istaaxa sheekh aadan waxaan dhigtaa iskuulka imaamu shaafici fasalka labiyo tobanaad waxaan qaadan rabnaa imtixaanka qaranka ah wasaaraddu waxay sheegtay in lagu galayo imtixaanka degmada balaxaawo waxaanan ka codsanayaa in imtixaanka nooga keenaan degmadeena maadaama xilli roobeed lagu jiro oo meeshan ay nagu fog tahay anigoo shamse maxamed xaraad ah oo dhigata iskuulka imaamu shaafici ee degmada ceelwaaq waxaan nahay ardayad fasalka labiyo tobanaad oo hadda u fadhiisanaya imtixaanka labiyo tobanaad ilaa dhammaan meeshaan waxaa ugu mahadcelinayaa macalimiintayda iyo waalidiintayda iyo ardayda exaamka ila qaadanayso magacayga waa cabdifitaax iftiin ah maamul ku-xigeenka dugsiga hoose dhexe sare ee imaamu shaafici hadeertaana dafacaddii noogu horreysay oo ma dugsiga sare bogeysa hadda maarata insha allahu tacaala miiska saaran waxaana rajeynaa inuu ilaahi subxana watacaala maarata uu nagu guuleeyo waana degma ka degma ahaan ka iskuul ahaan waa dafacadda ugu horreysay qaadanaysa imtixaanka foonfoorka marka insha allahu tacaala waxaana codsanaynaa maadaama wakti iyo juhdii waalidiintii macalimiintii dhammaan ay geliyeen inaan maarata wasaaradda waxaan ka codsanaynaa ardadan ee awoodin inay maarata safar dheer galaan maarata imtixaankooda looga qaado degmada anigoo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee imaamu shaafici waa marku horreysay oo degmada ceelwaaq la samaynayay imtixaanka dugsiga sare wasaaradda xoogo hadalla ayaa na soo gaaray oo ah in ilmaha la geyn doona degmada dariska nale ee balaxaawa oo noo jirta in ka badan laba boqol iyo konton kilomitr waa ogtihiin waa xilli roobaadkii waddadii lama mari kara oo way go-an tahay waddadii noo dhexaysay anakii balaxa way go-an tahay degmadana airbor ay leedahay oo airborkii waa laga soo degi karaa marka waxaan ka codsanaynaa wasaaradda inay ardayda ay u keentay imtixaanka degmada ay u keentay maadaamaysan ardayda aysan waalidiinta aysan awoodin inay ardayda ay balaxaba geeyaan wasaaradda waxaan ka codsanaynaa inay imtixaankii noo keento dugsiga sare siday noogu keenaysay